raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka habeen qodobada caawa ugu dooroonna waxaa ka mid ah doorashada guddoonka golaha shacabka oo weli bilaaban iyo xildhibaano badan oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo tan iyo maanta ku sugan tendhada afisyoni ee muqdisho xildhibaanadii lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gado oo gudaha u galay hoolka doorashada qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan tendhada afisyoni siyaabooyin kala duwan kaga hadlay qabsoomid la-aanta doorashada guddoonka golaha shacabka iyo arrimo kale oo aad u fara badan oo ka dhex jira howlka khasaare ka dhashay weerar xubno ka tirsan al-shabaab ku qaadeen magaalada gaarisa ay ku sugnaayeen ciidamo soomaali ah kusimaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka puntland oo kulamo ka wada magaalada gaalkacyo dibaddana waxaa ugu dooroon madaxweynaha ruushka oo dowladaha shisheeye uga digay inay farageliyaan dalka yukrein
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacan oo wanaagsan ramadaan kariim waa arbaco taariikhduna ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha abriil sannadah laba kun labiylabaatan kuna soo dhowaada warka oo caaba idiin waramo ooma idiin akhriyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir aanu ku bilownay teendhada afisyoni ee xindaabka xalane ee muqdisho waxaa ku sugan xildhibaano fara badan oo ku tirsan baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada halkaasi ku sugan ayaana maanta ilaa iyo hadda kusii qulqulaya teendhada iyadoo maanta xildhibaanada qaarkood loo diiday inay gudaha u galaan teendhada afisyoni ee muqdisho xildhibaanadii aadka ugu faraha badnaa ee gudaha halkaasi een galay oo doorashadaasi doonay inay dhacdo waxaa kamid ah maha salaada iyo xildhibaano kaloo aad u fara badan howlka doorashadana waxaa dadkii ugu horeeya gala ka mid ah guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya dhaban cad iyo guddoomiyaha guddiga guddoonka doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaana caawa qabsoomaysa xildhibaano aad u fara badan ayaana hoolka ku sugan waxaana sidoo kale hoolka tendhada afisoni xindaabka xalan wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya ay sheegayaan in xildhibaano fara badan ay saxiixeen buugga markii loo eego oo doorashada ah inta ugu badan xildhibaanadu ay soo xaadireen xildhibaano yar ayaa maqan oo aanan soo xaadirin kalfadhiga iyo sidoo kale doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaana hadda la doonayaa in la doorto guddoomiyaha iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa baarlamaanka soomaaliya tiri xildhibaano ah oo ku xayirinaa kontaroolka laga soo galo xerada xalane ayaa iyagu goor sii horeysay gudaha u galay waxayna gaareen tendhada afisoni sida ay halkaasi kaga soo waramayaan wariyaasha in halkaasi inoogu sugan musharaxiinta u taagan guddoonka golaha shacabka ayaana intooda ugu badan ku sugan tendhada afisoni kuwaas oo wada dhaqdhaqaaqyo ku aadan doorashada saacadaha soo aadan ayaana doorashada lagu wadaa inay bilaabato xildhibaanadana halkaas ayay ku anfureen maanta ilaa iyo haddana hoolka doorashada ayay ku sugan yihiin inkastoo doorashadu weli aysan bilaabanin laguna wado in ay caawa bilaabato doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya hoolkana xildhibaano fara badan ayaa ku sugan dhanka kale wararka ee guddoonka golaha shacabka intaanan ka bixin qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee laga soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gado doorashadii garbaharey laga soo wareejiyeyna aheyd ayaa gudaha u galay howlka doorashada ee ka socota ee tendhada anfisyooni ee xindaabka xalane ee muqdisho dhanka kale gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee gudiga doorasho gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee golaha shacabka dhaban cad ayaa ku gacan seeray in xildhibaanada howlka laga saaro wararkii ugu dambeeyay cabdinaasir cadaala soo koobaya
iyadoo teendhada afisyooni ee xeyndaabka xalana ay haatan ka socoto qamqaabadii ugu dambeysay ee lagu qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xarunta goordhoweed ay gaareen xildhibaanada laga soo doortay ceelwaaqa xildhibaanada lix iyo tobanka kursi ee dhowaan ceelwaaqa lagu soo doortay ayaa haatan ku sugan hoolka doorashada guddoonka golaha shacabka ee teendhada afisyooni wararkii u dambeeyey aynu ku helayna xarunta ayaa waxaa inta ku darayaan in xildhibaanadu ay haatan soo xaadireen iyagoo doonaya inay ka qayb qaataan doorashada guddoonka ammaanka guuda ayaa si waa ammaanka guud ee hoolka doorashada ayaa la adkeeyey waxaana agaarka iyo sidoo kale halka ay ka dhacayso doorashadu ay tahay mid lasoo dhoway ciidamo aad u tiro badan dhan kale haddii aynu fiirino guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee baarlamaanka koob iyo tobanaada dhaban cad ayaa waxa uu ku gacan sayray iskuday la doonayay in banaanka lagu saaro xildhibaanada dhowaan lagu soo doortay ee ceel waaqa kuwaasi oo xildhibaanada qaarkood iyo mas-uuliyiin kale ay isku dayeen inay banaanka ka saaraanna doorashada haatan lagu wado in ay si toos ah kaga bilaabato teendhada afisiyooni ee xayndaabka xalane lix iyo tobanka kursi waa lix iyo tobanka xildhibaan ee dhowaan ceel waaq lagu soo doortay ayaa waxaa jiray iskudayo la doonayay in banaanka lagaga saaro doorashada maadaama ay jiraan xildhibaano kaleo iyagana lagu soo doortay garbaharey kuwaasi oo doonayay amase diidan in xildhibaanadana ay ka qayb galaanna doorashada caawa la filaya inay ka dhacdo teendhada afisoni balse guddoonka waa dhaban cad oo ah gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee golaha shacabka ayaa ku gacan seeray iskudaygaasi isagoo oo sheegay in ay xildhibaanadani coday doonaan sidoo kalena ay ka qayb qaadan ka qayb qaadan doonaan doorashada golaha shacabka
cabdinaasir cadaale aad u mahadsan yahay wararka doorashada guddoonka golaha shacabkaan ku guda jirnaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay doorashada golaha shacabka hoolka ayayna ku sugan yihiin badankood waxaa ka mid ah taliya mahad cabdiraxmaan taliyihii hore ciidanka asluubta soomaaliyeed oo isagu holka doorashada ku sugan iyo sidoo kale khadiijo maxamed diiriya cabdulaahi sanbalolshe dhammaantood waxay ka hadlayaan caqabadaha iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee doorashada iyo inaad diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
taagannahay okay waxaan u nimid inaan waxna dooranno waxna diidno jula shaakir Labadaba waa u nimid.
oo socday waxaan diidaynaa maxay yihiin sida aan ku nimanka soo nimid gelino
sida aan ku wararka nimid kubadda ku kacay xildhibaankan ku imaanin oo teendhadaan soo galo waa diidaynaa dheyri wax soo gel dheyri sidaan ku nimid xildhibaankii ku yimidna ee, isku mid aan nahay waxbaan isla dooranayna sababtaan meesha yimidna waa saas xildhibaannimadana waa saas wabilaahi towfiiq maxamed sheekh inta cirow cirow maxamed sheekh soo qabaya muxuu dhaweey ya. annaga wax caqabada oo ilaahay abuuroon la kulannay ma jirto guriga aan deganaa markaan ka soo dhaqaaqay si toosa teendhadaanaan u imid labaatan daqiiqa wax ka yar gudaheeda wax barbalema lama kulmin xildhibaan waqti tan baad soo baxday Soomaaliya saakay dadkii yimid culays badan ay la kulmeen adoo laakiin waqtigaas maada soo saakay dadkii yimid taas ayagaa ka jawaabaya laakiin aniga wax culays aan la kulmay ma jirto mar dambaa timid laakiin aa mar dambaan imid wax culaysana kalama kulmin maxamed sheekh haye marka arrinka aan u imidna waa idiin sheegay may doorashada laakiin waxbaan diidaynaa tiri maxaad diidaysaa waxaan diidaya way caddahay sida aan ku Walaahi, imid ayow, xildhibaannimadayda maanta waa ninkii aan ku imaanin kii Miyay ila midaa ayow, waa maanta.
okay kii aan ila mid ahayn oo laab ku yimid waa diidahaya kaas way kaan diidaya bismillaahi raxmaani raxiim boosinaysiino Een, maanta maalin taariikhi ah waaye fasiraad qaladaa laga bixiyey doorasho dadban waayo dooro- sharci waxaa ah heshiis waxaa ah qaanuun waxaa ah dastuur waxaa ah wixii buu dadku heshiiyey waa lagu heshiiyey mar haddii lagu heshiiyeyna lama duri karo taasaa lagu soo baxay taasaa shalay aqalka sare guddoonkiisa ku doortay taasaana maanta guddoonka aan murashaxiintiisa ka mid ka ahay.
Askarnimada doortaa.
aan sugaynaa in nalaku doorto xildhibaanada wakiilada shacabka saarka Askartii badan.
ceel waa laga soo doortay.
waxaan leeyahay waajibaadkiina saarna maanta ayaa la iska rabaa muwaadin kasta ama mudane kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto aniga maanta waxaan ahay inaan wax doorto layna doorto furna inaga ayaan u taaganahay marka fadlan fadlan soo socda ma furna ma furna haddii laysku dayo xitaa in waajibkaaga lagaa xanibo xaq waxaad u leedahay dadku kugu leeyihiin fursadda ilaahay Kulan wacan kuu wanaagsan.
siiyey inaad waajibkooda u gudato saddex jeer afar jeer waa nala ka celiyey laakiin inaan hadda kolonyo ku imaanno marka alxamdulilah inta dhiman ilaahay noo dhammaystiro maanta guddoonka golaha shacabka mudanayaasha golaha shacabka soo dhaqaaqa makuu gacan haadiyaa haaneedka makuu qabtaa hoobaanta makuu guraan leeya xildhibaan sharafta leh Een, meelo fara badan soo qosqoshaaday sidaan tartiib tartiib ugu soo diriqsanayn aakhirkiina waa ku guulaysanay inaan meeshaan imaanno runtii aniga shakhsiyan bacdama aan ii sheegeen wejigayga si fiican loo yaqaano khaasatan dadka ammaanka u yaqaano Een, wejigayga ayaa inta badan aan ku soo maraya meesha Xul- xildhibaano fara badan oo kolleygii ogaana waa la qashqashaadaya haraasmanta fara badan ayaa loo geysanaya jidgooyooyin iyo ristaag fara badan ayaa lagu samaynayay inta badanna uma suurtogelin inay meeshaan soo gaaraan inta hadda soo gaartana rafaad ayay ku yimaadeen meesha waxaa hadda lay sheegay in albaabada la furay een, xilliyada hadda ka dab wixii hadda ka dambeeyana ay sahlanaan doonto sidii hore ka sahlanaan doonto inay xildhibaanadu si sahlan ku soo gaaraan goobta doorashada iska dulqaato waxaa laga shaqaynaya waa badbaadada qaranka dad ayaan doonaya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayay kuwaas ahaayeen markan khasaare ayaa ka dhashay weerar xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen magaalada gaarisa ay ku sugnaayeen ciidamo ka hoos shaqeeya maamulka magaalada gaarisa cabdiwahaab curgujo ayaa warkan la diyaar ah
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxay la sheegay inay weerarka ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamo soomaali oo ka hoos shaqeeya maamulka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku farasaaray gacmaha dagaalka ayaa weerarka dagaalka ayaa wararka laga heliyay waxay sheegayaan in kadib markii ciidamada soomaalida oo roonto sameynaya ay soo wareen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac al-shabaab oo wararkaasi ka hadlaysa markaasina barhooga internetka ku faafiyey ayaa waxay sheegeen inay halkaasi ku dileen taliyihii ciidamada hogaaminaya iyo ku-xigeenkiisina ay dhaawaceen saraakiisha ciidamada kenya ee gobolka waqooyi bari ayaa weli iyagu weerarkaasi faahfaahin
waa mahadsantaha waryahayaga curkijiye madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo dhowaan si kumeel gaara een usii wada mas-uuliyadda xilka madaxtinimo ee maamulkaasi ayaa kulamo kala duwan wuxuu ka wadaa magaalada gaalkacyo maxamed cismaan ayaa warkan gaalkacyo kasoo diray madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa shalay gelinkii hore soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyadoo ay tahay safarkiisii ugu horreeyey tan iyo intii uu noqday madaxweyne ku-xigeenka ee ku yimaada magaalada gaalkacyo safarka madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku soo aadaya iyadoo rabshado dhaawac iyo dhimasho geystay ay dhowaan ka dhaceen magaalada gaalkacyo madaxweynuhuna arrintaas uu guddi baaritaan ku sameeyay oo xilsaaray dhismaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash oo ujeedka safarkiisa gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo ku sheegay codsi uga yimid odayaasha iyo sidii uula kulmi lahaa dhinacyada ay qusayso rabshadii dhowaan ka dhacday magaalada gaalkacyo ayaa kulamo ka bilaabay magaalada gaalkacyo iyadoo kulankiisii u horreeyay la qaatay guddiga isu xilsaaray qabanqaabadii soo dhoweyntiisa sidoo kale madaxweynuhu wuxuu kana la qaatay guddiga amniga gobolka mudug guddigaasoo lafdhabar u ah amniga gobolka mudug kulanka ayaa looga hadlay xoojinta amniga guud ee gobolka mudug iyo in ciidamadu xiriir dhow la yeeshaan bulshada qaybaheeda kala duwan dhanka kale kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka mudug waxaana madaxweyne ku-xigeenku uu nabadoonnada uga mahadceliyey kaalinta wanaagsan ay ka qaataan nabadda iyo horumarka gobolka mudug kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay duqa degmada gaalkacyo iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowladda puntland marka loo eego imaanshaha karaash ee gobolka mudug waxaa jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku uu jiro khilaaf xoogan oo dhanka awoodaha oo u dhexeeya labadooda gobolka mudugna waxa uu qayb ka noqday waxyaalaha ay isku diidan yihiin labada mas-uul ee ugu sarreysa puntland maadaama madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash uu daliishanayo inuu yahay kusmaha madaxweynaha uuna magacaabay gudoomiyihii gobolka mudug danina uu ganafka ku dhuftay isagoo sheegay in magacaabidda gudoomiyaha gobolka mudug iyo sagaal iyo toban magacaabid oo kale oo karaash sameeyey ay tahay waxba kama jiraan madaxweyne ku-xigeenka ayaa la rajeynaya inuu kulmo kale la yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo maxamed cismaan aadan dalsan t v magaalada gaalkacyo
waa uu mahadsan yahay wareega maxamed cismaan halka warkaas aad kala socotaan waa raadi ah dalsan muqdisho markan akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa dowladaha shisheeye wuxuu kaga digay inay farageliyaan dalka ukrein dalka ukrein waxaa duulaan ka wada dowladda wadankaasi ruushka madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putinna waa uu ka digay in faragelin lagu sameeyo guud ahaan dalkaasi dowladaha shisheeye ayuuna kaga digay in ay dhibaato kala kulmi karaan haddii arrintu sidan ay kusii socoto wadankaasi ukrein waxaa ka barakacay dad fara badan kuwo ay ku geeriyoodeen burbur xoogan ayaa ka dhashay weerar kala duwan oo ka dhacay magaalooyin kala duwan haba ugu daraatee magaalada kiyef ee caasimada dalkaasi ukrein dagaalka halkaasi ka socdana weli waa uu sii socdaa duqeymahan waa halkoodii mana jirta ilaa iyo hadda dhexdhexaadin halkaasi ka jirta iyo wadahadal rasmi ah oo ay dhinacyadu u wada fadhiisteen sidii xal kaga gaari lahaayeen khilaafka soo kala dhexgalay digniintan uu diray madaxweynaha wadanka ruushka ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowlado dhowra oo dunida inteeda kale ku yaala ay taageero u muujinayaan dowladda wadanka ukrein oo dagaal kula jirta dowladda wadanka ruushka guud ahaan marka habeen aada habeennimadan kala socoteen idaacadda dal soomaaliya gintaa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya cabdinaan jolo shaakir ayaa idina socodsiinaya warkan warkiisa xig intaan ku kulmi doono ramadaan mubaarak
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel